bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowlad goboleedka hirshabeelle oo magaalada jowhar ku qabatay tababar ku saabsan beeraha oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada qaar madaxweynaha soomaaliya uu shir guddoomiyey kulan guddiga fulinta oo diiradda lagu saarayay dardargelinta howlaha doorashooyinka dowlad goboleedyada shir ku saabsan horumarinta iyo iswaafujinta tirakoobka socdaalka iyo barakacyaasha gudaha dalka oo ka furmay muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah beelahawiye dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan iiraan oo go-aan ka soo saartay wadahadallada maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo oo jawar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan waa habeenimo isliina talaadana isoo gelayso labaatanka bisha afaraad laba kun lix iyo labaatan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ku qabatay tababar ku saabsan beeraha oo ay ka qayb galeen xubno ka socday maamul goboleedyada qaar maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warkaas inoo faahfaahinaya magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta waxaa lagu qabtay tababar ku saabsan awoodsiinta tababarayaasha si ay u kobciyaan hababka beeraha waara iyagoo adeegsanaya halabuur iyo laqabsiga isbeddelka cimilada tababarkani oo qayb ka ah u adkaysiga cimilada beeraha ee soomaaliya ogbaad oo ah mashruuc lagu horumarinayo beeraha u adkeysan kara isbeddelka cimilada soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada jowhar ka furay guddoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar barre ahna duqa caasimadda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed bashiir qaasim daqarre tababarkan ayaa loo qabtay fidiyaasha beeraha ee ka kala socda wasaaradaha beeraha hirshabeelle jubbaland puntland galmudug iyo koonfur galbeed ugu horreyn guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa caasimadda cismaan maxamed mukhtaar barre ayaa soo dhoweyn u muujiyey kasoo qaybgalayaasha tababarkan ee ka kala yimid dowlad goboleedyada dalka marka hore kusoo dhawaada caasimadda dowladda hirshabeelle jowhar waxaan leeyahay soo dhowaada jowhar waxaa ka dhisan consol toddoba iyo labaatan xubnood ka kooban ee guddoonkiisa leh waxay dhammaan idin leeyihiin soo dhowaada way ku ficneed inaan idinku soo dhoweyno oo ogaal aan u ahaano ee maanta aan idinka soo kordhicin haddiina loo fasaxane waxaan lahaa doognaa ka bixitaankiina inaan martiqaad aan samayno jowharna aad ku soo dhowaatiin runaantii magaalada jowhar waa hooyadii wax soo saarka dalka waa ku faanaynaa mashruuca fidinta beeraha waxay ku ooli jirtay baarey anaa ku dhashay cismaan baariyaa la dhahaa aniga mashruuca horumarinta bariiska baaro weyne ayaa jirya aniga ka shaqaynayay mashruuca faanoole sababta hooyadii wax soo saarka dalka ay u noqotay degmooyinka dalka ayaa laga qoodin jiray jowhar intiina ani waa idinka weynahay waxaan umaleynaa toddobaatan iyo sagaalkii ayaan shaqa dawlad bilaabay mashruuca faanoole anigaa geeyey abuurkii lagu bilaabay anaa geeyey oo bariis ah waxaana lagu tabcay meesha aniga aan ku dhashay ee la dhahaa ee baare mashruuca fidinta beeraha la dhihi jiray fidinta beeraha hadda dhowaa la dhahay laakiin waxay ahayd tijaawada ay ahayd mashruuca tijaawada ay ahayd kadibna waxaa loo gudbi mashruuca horumarinta baaroo weyne waxaa joogay qolo shiinees ah faanoolna waxaa joogay shiinees anigaa intoodaba xiriirii u ahaay oo ka shaqaynaayay waxaan rabaa inay ku soo dhowaatiin degmada jowhar caasimadda wax soo saarka dalka waaye waa hooyadii wax soo saarka jowharaad joogtiin ahaan manilagu san gelinaayo laakiin waxaad weydi kartiin waalidiintii iyo dadkii niiga horreeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed bashiir qaasim daqarre ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay muhiimadda tababarkan uu leeyahay isaga oo ka qaybgalayaasha tababarkan kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan una faa'iideeyaan beeraleyda kale ee deegaanadii ay ka yimaadeen
maanta waxaa farxad noo ah inaan daahfurno tababar loo qabanayo fidayaasha isteedyada dowladda soomaaliya qaybeeda kala duwan shanta isteed fidayaashooda tababar loo qabanayo inaan halkaan eh, aan ka daahfurno waxay noo tahay farxad maxaa yeelay tababarada noocan oo kale waxaa lagu qaban jiray nairobi iyo meelo la mida in gudaha dalka soomaaliya lagu qabo waxay noo lagu qabto waxay noo tahay farxad gaara runtii eh, muhiimadda tababarkan waa awoodsiinta tababarayaasha eh, si loo kobciyo habka beerashada casriga ah marka waxaan leeyahay tababarkaani waa tababar ahmiyad gaara u leh wax soo saarka dalka eh, wixii aad barataanna inaad degaanada kula noqotaan aan rajaynayaa aadaa umahadsantihiin tababarkan waa madaxweynaha soomaaliya ayaa shir guddoomiye kulanka guddiga fulinta oo diiradda lagu saarayay dardargelinta howlaha doorashooyinka dowlad goboleedyada cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa muqdisho ka soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahna guddoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyey kulanka guddiga fulinta kaasoo diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha doorashooyinka dowlad goboleedyada gaar ahaan kuwa isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada madaxweynaha ayaa bogaadiyey kaalinta muuqata ee guddiga fulinta ay ka qaateen hirgelinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee ururka isagoo ku dhiirigeliyey in lasii laba jibaaro dadaalada lagu xaqiijinayo hannaan doorasho oo daah furan islamarkaana ku salaysan mabda'a qof iyo codka sidoo kale madaxweynaha oo la kulmay howlwadeennada xarunta dhexe iyo xarunta gobolka banaadir ayaa u ballanqaaday xubnaha ururka ee danaynaya tartanka doorasho hoosaadka in si cadaalad iyo hufnaan leh loogu kala saari doono nidaamka danabaysan ee ururka si loo xaqiijiyo sinaan ka dhex dhalata dhammaan musharaxiinta ugu dambeyn kulanka ayaa lagu adkeeyey muhiimadda wada shaqaynta isku duubnida iyo dardargelinta howlaha hortabinta u leh ururka si loo gaaro guul siyaasadeed oo waarta waxaan maanta shir guddoomiyey kulanka guddiga fulinta ee ururka cadaaladda iyo wadajirka oo aan ka dhageystay warbixin dhammaystiran oo ku saabsan horumarka iyo guulaha laga gaaray ololaha doorashooyinka ee ka socda degmooyinka dalka waxaan ku booriyey mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada ururka dadaalka iyo abaabulka ay muujiyeen aniga oo ku booriyey in ay sii dardargeliyaan doorka ku aadan xoojinta wacyigelinta bulshada midaynta taageerada iyo ballaarinta howlaha ururka sidoo kale waxaan u xaqiijiyey in musharaxiinta heerarka kala duwan ee doorashooyinka isku sidkan ee dalka ka dhacaya ay ku tartami doonaan si waafaqsan xeer hoosaadka nidaamka iyo habraacyada rasmiga ah ee ururka cadaaladda iyo wadajirka si loo xaqiijiyo hannaan doorasho oo hufan cadaalad ah kana turjumaya dimuqraadiyadda dalka waxaan mar kale adkaynayaa in laga gudbo siyaasad qofaysan muwaadin kasta oo leh han siyaasadeed uu ku kalsoonaado codka iyo go-aan dadweyne shir ku saabsan horumarinta iswaafajinta tirakoobka socdaalka iyo barakacayaasha gudaha dalka ayaa ka furmay magaalada muqdisho cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho ka soo diray waxaa magaalada muqdisho ka furmay shir muhiima oo ku saabsan wadatashiga horumarinta iyo iswaafajinta tirakoobka la xidhiidha socdaalka iyo barakacayaasha gudaha ee soomaaliya shirkan ayaa ujeedkiisu ay xoojinta iskaashiga iswaafajinta iyo qorsheynta xogta ku saabsan socdaalka iyo barakaca iyadoo la midaynayo dadaalada hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimahan waxaana wadatashigaani la filayaa inuu sare u qaado tayada iyo isku haleynta xogta taasoo muhiim u ah go-aan qaadashada iyo dejinta siyaasadaha barakacayaasha kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda istatitikada qaranka soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa howrgoboleedka igaan waxaana ka qayb galay xubno ka socday hay-adaha dowladda hay-adda barakacayaasha qaranka hay-adda socdaalka muhaajiriinta adduunka e i o m iyo mas-uuliyiin kale shirkan oo soocan doona muddo saddex maalmood ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha tirakoobka dadweynaha iyo bulshada ee hay-adda istatitikada qaranka siciid cabdulaahi cali kaas oo sharaxay muhiimadda ay leedahay helitaanka xog sugan oo midaysan si loo fahmo xaaladaha socdaalkii barakaca dalka runtii joogitaankeena halkani waa arrin muhiima runtii saddexda cisho ee soo socota waxaa lagaga rabaa oo maanta ay kow ka tahay inaynu la nimaadno diyaarinta barnaamijka saddexaad warbixinta saddexaad istaatistikada socdaalka iyo barakacayaasha iyo sidoo kale inaynu faaqidno oo aynu isla eegno dhibaatooyinkii aynu kusoo bandhignay warbixintii labaad ee dhowaan aynu si gudajir u saarnay runtii warbixinta labaad ee socdaalka iyo xogta socdaalka iyo barakacayaasha runtii idinka la-aantiin lama soo saareen manay qabsoonteen waxay ahayd mid muujinaysa wadajir iyo sidoo kale in markii laysku tubo in wax la qaban karo runtii marka runtii waxaan doonaya in mahad celiyo wasaarad iyo hay-ad kasta iyo wax kasta oo runtii xog na siisay si loo sameeyo loo saaro warbixintaas oo runtii muhiim ahayd sidoo kale waxaa door lahaadle ka qaatay warbixinta sosaarideeda i o m oo runtii xagga farsamada laga taageertay iyo sidoo kale igad oo tiimka halkan jooga qeyb badan oo kamid ah mararka qaadku xataa u qaaday meelo ka baxsan soomaaliya si markaas aqoontooda loosoo dhiso dhankiisa wakiilka xafiiska igad ee soomaaliya maxamuud cabdi kaarshe ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo iskaashi joogto ah iyo iswaafajin si loo helo xog sax ah oo wax ku ool u noqota qorsheynta horumarineed ee dhinaca barakacyaasha agjoori si khaasa wuxuu meetingkan uga hadli doonaa somalis migration and displacement dynamics isbedbedela mar kasta dhaco arrimaha barakaca iyo isku socodka dadka soomaaliya oo keliya bis maaha gobolka oo dhanna wuu ka dhacaa waxaa ogtihiin korarka maalin kasta ku imaado dadka barakaca soomaaliya dhexdeeda oo waqtiga waqtiga ka dambeysaba sii kordho iyadoo la fiirinayo abaaraha ama colaadaha ama ama ama isbedelka cimilada mar walba dhacba sidaas darteed figariska mar walba la arko wuxuu noqdaa inuu kordho soo yaraaday aaday u yartahay in la arko waqtiyadii ugu dambeysay sidaas darteed maadaama sababahaas oo dhan ay keenaan oo ay ku jirto humanitarian crisis ama arrimaha bini-aadamnimada abaaraha hadda socdoo kale dhacay rababka soo dahay awgood ama baresharka dhanka dhaqaale ah dadkii in dhaqaalahoodii ay maaragtay hoos u dhacaan waxaas oo dhan waxaa laga maarmaan ah in aan iska warsanno oo iswareysto kulmadaan oo kale la isugu yimaado technical working group inay in loo qabanqaabiyo kulankan sababtoo ayagaa waxaa dadka baseka oo markasta diyaariyo waxyaabaha dadka decision makerska ay tagaan waa aragteen oo maleynaa wasiirada kulan wasiire hadduu dhacaayo ama waxyaabahaas o dhan waxaa ka horeeya technical groups inay wax diyaariyaan ay horgeyaan ayaga marka kulankan aada uu muhiim u yahay wax badanna waa laga filan karaa inaan fikirkiina la helo kulankan keliya muhiim u ah soomaaliya oo keliya sidoo kale gobolkan igad ee soomaaliya ka tirsantaana muhiim u yahay siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ayaa kulan la yeeshay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka beelaha hawiye cabdisalaam juulle ayaa muqdisho kasoo diray guriga shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka lagu soo gebagabeeyey shirkii koowaad oo noqonaya midkii ugu horreeyey shirar isdabajoog ah oo isla gurigan ka dhici doona maalmaha soo aadan una dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka soomaaliyeed iyo sidoo kale odayaasha hawiye oo looga hadlayey xaaladda guud ee waddanka arrimaha kala duwan ay siyaasiyiinta mucaaradka ku diidan yihiin madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo arrimo kale waxyaabaha xasaasigale waxay tahay shirkan waxaa ka soo muuqday cabdullaahi maxamed cali sabalulshe cabdiraxmaan dheere iyo xubno kale oo runtii ku soo biiray mucaaradka soomaaliya sabalulshe waa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed bilooyin ka hor dowladda soomaaliya dhankeeda ayuu jiray balse hadda mucaaradka ayuu si rasmi ah ugu soo biiray cabdiraxmaan cabdishakuur rooble khayre shariif sheekh axmed ceynte iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta mucaaradka ayaa goobjoog ahaa odayaasha habyiina waxaa ka socday ugaas maxamuud cali ugaas iyo sidoo kale odayaal kale runtii shirka kadib waxyaabaha looga hadlay diiradda waxyaabihii lagu saaray iyo waxyaabihii odayaashii siyaasiyiinta ee la fugureen waxaa warbaahinta la wadaagay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen roble kii maanta aan la yeelannay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir iyo koonfurta ee hawiye ee ku nool oo aan maalmahan kulamo kala duwan la yeelannay maanta waxaan kulan la yeelannay odayaasha dhaqanka ogaasyada imaamka iyo dhammaan qaybaha kala duwan kulamadan waa kulamo isdaba joogto ah oo socon doona isbuucyadan danta aan ka leennahayna waxaa weeye in shacabka soomaaliyeed aan u sheegno xaaladda dalku uu ku sugan yahay marxaladihii kala duwanaa ee aan la soo marnay madaxweyne xasan sheekh shirarkii dhowrka ahaa aan la galnay iyo dhammaan halka ay ku soo dhammaadeen waxaan la wadaagnay xaaladda dalku uu maanta ku sugan yahay oo ah marxaladdii kala guurka saad la socotaan mandatekii ama muddadii baarlamaanka afar iyo tobankii ku ekeed midda madaxweynahana shan iyo tobanka meey oo maanta ay ka dhiman tahay labaatan meeyo maalmood dalka soomaaliyana uu gelayo xaalad mugdi ah waxaan isdhaafsannay aaraa iyo fikrado kala duwan aan u sheegayno in hadda wixii ka dambeeya uu dalku u baahan yahay badbaado qaran oo soomaaliya oo dhan ay ka qayb qaadato sidaad la socotaan madaxweyne xasan sheekh dhowr jeer ayaan la kulannay kori hoos ehelnimo saaxiibtinimo walaalnimo qaraabanimo si kasta waxbaa ugu sheegnay inuu talada dalka dhexda soo dhia dalka uusan kala geyn ummadda soomaaliyeed sidaad la socotaan afartii sanaba mar ayay samaysataa dowlad heshiis lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay wakti heshiis lagu yahay iyo transition ama isbedel heshiis lagu yahay laakiin sida maanta cad oo aad og tihiin dalka soomaaliya wuxuu qarku u saaran yahay inuu kala tago somalilan maanta meesha ay jirto waad ujeedeen iyo meesha ay gashay puntland iyo jubbalandna waad ujeediin south west waad ujeediin maanta magaalada baydhabo waxa ka taagan oo aan lahayn maamul oo u xayiran yahay madaxweynaha sidaas si lamida ayuu rabaa inuu u galo hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug marka waxaan leenahay madaxweynaha dalka wuxuu ku samaynayaa sida uu rabo siduu cawada ku soo kaca ayuu rabaa inuu subaxi ku dhaqaaqo annagoo mas-uuliyiinta shacabka soomaaliyeed ah raalli kama noqonayno inaan madaxweynaha ku fiirsanno godkuu dalka ka tuurayo sidaad la socotaan maantay barakacintii waa sii laba laabantay oo dadkii masaakiinta ahaa hooyooyinkii carruurtii ayaa guryahoodii loogu yimid oo laga kicinayaa waxaa taas u sii dheer guryihii lalahaa ayaa maanta la damcayaa in dadkii laga saarto iyadoo intaasoo dhan ay jirto corrubtionka meesha uu marayo maanta waad la socotaan waxaasoo dhan waxaa ka sii daran in maantay dad saraakiil ah iyo dad xildhibaanaa la handadayo oo la leeyahay ha la soo xiro ama ha la soo qabto saad la socotaan dad wariyaal ah dad aktifiista ah ayaa xabsiyada ku jiro marka calaamadahan dhan waxay astaan u yihiin gabagabada dowladnimada xilligaas jirto waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dhegiin ha taagnaadaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan dalkan uusan naga dumin inta yaroo aan haysanno oo kabkabka ah oo heshiis ku nahayna ay naga baabi'een madaxweynahana waan u sheegnay haddana waa u sheegaynaa hadduu diyaar u yahay inuu talada dhexda soo dhigo oo lagu heshiiyo diyaar ayaan u nahay shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay dhexda ha la xirto aan badbaadsanno dalkan shirar isdabajooga ayaa maalmaha soo aadan isla gurigan oo ah guriga sheekh shareef ka dhici doona waxaana looga hadli doonaa xaaladda guud ee waddanka iyo arrimaha xasaasiga halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jowhar ee haatanna warka dibadda afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay in iiraan aysan weli go-aansan in ay ka qayb gasho wareegga labaad ee wadahadallada oo ay la yeelanayso maraykanka ilaa iyo hadda ma hayno qorshe ku saabsan wareegga xiga ee gorgortanka mana jiro wax go-aan ah oo arrintani laga gaaray ayuu yidhi afhayeen ismaaciil oo soo xigatay wakaalada wararka wakaaladda wararka ee a f b warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jowhar waa naga intaa